loolanka u dhexeeya labadii nin ee ugu da'weynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guulaysto gaar ahaan codbixiyaasha dhallinyarada ah dismond keyger ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo marka qofkaasi waan u codayn lahaa sahan ay asbuucii hore samaysay bew research ayay ku ogaatay in saddex meelood laba meel codbixiyaasha da'doodu ka yar tahay soddon jirka ay labada musharax bedeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen haddaba yay yihiin dhallinyarada kala taageeraya biden iyo trump walaaca ku saabsan xuquuqda ilma iskaridista ayaa ka dhigan in biden uu haysto taageerada francisco banyello waxa ay tiri waxa aan qabaa in ilma iska soo ridistu ay muhiim ii tahay goobaha daryeelka ilma iska xaaqista iyo xaqa aan u leeyahay inaan taas doorto xuquuqda ilma iska soo rididda iyo maandooriyaha marwana ayaa ku jira sanduuqa codaynta ee bisha nofembar ee gobolka florida taasina waxay codbixiyaasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga dimuqraadiga ayuu leeyahay jaydan donvorio dhallinyarada codaynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaabeeyaan muuqaalka doorashada halkan florida waxa aan aragnay in xaqa ilmi iska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminaadda iyo muhiimadda codbixiyaasha dhallinyarada ah ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan gaar ahaan ilmi iska soo ridista qaar ka mida dhallinyarada ayaa kaga soo horjeeda biden taageerada uu israa'iil ku siiyo dagaalka khaza laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka ah eliana stin waxaay tidhi aniga ahaan hadda mid ka mida waxyaabaha iigu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee israa'iil gaar ahaanna inta lagu jiro dagaalka socda marka runtii aad ayaan uga mahad celinayaa wax kasta oo uu madaxweyne biden ku taageerayo dalka israa'iil oo dagaal hadda ku jira dhallinyarada taageersan trump ayaa waxaa ka mid ah buryana boneya iyo jonathan boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka wisconsin buryana boneya oo hadashay ayaa tiri waxaan ka wadaa waxaan isku dayey inaan la sheekaysto dadka aan jeclayn trump waxayna leeyihiin waad dhici kartaa ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo marka waxaan filayaa in taasi ay tahay dhibaatada ugu weyn dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin haddii aad jeceshahay trump waxaa tahay qof aad u xun booyer ayaa isna yidhi haa marna ma jirto dood furan buryana buniya oo sii hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan waxaan dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay kaa xanaaqayaan adigoo aan waxba dhihin amaba aysan kula hadlayn amaba ay qof walba kuu sheegayaan isaya toner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhallinyarada ah ee taageersan trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan dooqooda siyaasadeed waxa uuna yidhi marka aan aadayo baararka anigoo xiran koofiyadda trump labada kun iyo afar iyo labaatanka dadka ayaa si yaab leh ii fiiriya laakiin taasi aniga ima dhibayso toner ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay mowqifka trump ee ka dhanka ah musuq maasuqa waxaan filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda waxaan u malaynayaa in trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono ra'yo aruurin ay bishii maarso wada sameeyeen royters iyo ibsos ayaa muujisay in dadka maraykanka ah ee da'doodu u dhexayso siddeed iyo toban iyo sagaal iyo labaatan jirka uu biden saddex dhibcood boqolkiiba kaga horeeyo trump waana farqi aad uga yar kii doorashadii afar sana ka hor ee uu biden afar iyo labaatan boqolkiiba kaga guulaystay trump codbixiyaasha dhallinyarada